xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa muddo dheer ahayd mid aan degganayn iyadoo ay jiraan isbeddello si xawliga u socda waxaana xaaladdu ay soo martay wejiyo kala gedisan siyaasiyiinta soomaalida iyo khubarada faallaysa siyaasadda soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan ku macneeya xasilooni la'aanta soomaaliya maxamed rashiid sheekh daahir waa mudane ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaana uu tilmaamayaa in arrintani ay salka ku hayso dhaqanka soomaalida laftooda arrintaasi sababa isbiirsaday bay leedahay waa midoo midda koowaad soomaalida oo aan badankeeda ah dad xoolo dhaqato ah xoolo dhaqataduna la yaqaano oo had iyo jeer dhaqankeeda uu yahay ma aqaano daaqa iyo biyaha la raadinayo lagu dagaalamo oo dagaal joogtana ahaan jirtay dagaalkaasna lagu xallin jiray dhaqanka laleeyahay oo dhaqanka baadiyaha aan ahayn dhaqan qaanuun qoran aan ahayn yani sababahaas waa waa ka mid midda kale waxa weeye xukun xoogaa aduu labaatan sano jiray oo soomaalidana waxoogaa way iska xiiso badannahay oo ay diideenna waa jiray markii dambena wixii ka dhacay way si ay u xalliyaan bay garan waayeen xiisadaha siyaasadeed ee soomaaliya ayaa wejiyo kala duwan leh waxaana uu salaad cali jeele oo hore usoo noqday xildhibaan xilal kala duwanna soo qabtay uu tilmaamayaa in hanaanka wax loo soo doorto iyo arrimo kale ay sabab u yihiin xasil la-aanta siyaasadeed arrintaas waxaa ugu wacan dhowr qodob ilaa afara la gaarsiin karaa qodobka koowaad waxa waaye horta marka ugu horreysa oo ay doorasha timaado waxaa kow ah horta corruptionka lacag ayaa a lagu bixinayaa doorashada taas oo qofkii ugu lacag badan oo meesha ka noqonayo stateka ou hogaaminayo o madaxweyne naqaayo waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa waaye qabaa-ilaa lagu soo xulaa oo axzaab meesha ma taale jinfooyin waaye shan qabiilaa lagu soo xulaa oo iyaguna sabsab kalaan hoos u ah qabaa-ilkaas marka waxaa kusii hoos qarsan urur diimeedyo danagaara leh oo markaasi aan qabiilka ama jinfada aan daacad u ahayn oo markaas iyaguna danhoora gaarka hadhow mataqaanaa xisbinimadoodii qabiilkii aan ku shaqayhayna isku ogaaye urur diimeed iyaguna ku shaqayhayaala heshay ku jiraan waa qodobka labaad oo aan islaha isaguna meeshau yaalaa qodobka saddexaad waxaa waaye qofka afar sano hadda markii mandate la siiyo afarta kale u ka fikiraaye afartii sanoo loo idmaday oo uu ku shaqaynayo waxqabad u fikiri maaha lacag aruursi iyo corruptiona la gelaa kursiga dambaa laga fikiraa maahina kii hadda la haayey sidii ummadda wax loogu qaba lahayo adeeg bulsho loogu adeegi lahay oo loogu khidmay lahay bulshada iyadana fikir ma ahana fikirkaas lagu fikiri maaye afarta sanoo soo socota ayaa mataqaanaa loo fikirayaa arrinta kale ee ay dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ay ku tilmaamaan inay sabab u tahay mashaakilka siyaasadeed ee soomaaliya saameeyey ayaa waxa ay tahay hoggaan la-aanta sida uu tilmaamayo khaliif axmed gabo oo ka faallooda siyaasadda waxaan aaminsanahay in ay sabab u tahay deganaansha la-aanta soomaaliya ka jirta inay tahay hogaan xumo culeysyo fara badan oo xagga faragelintaaduna way iska jireen laakiin markii aad waddanka fiirido hogaan wixii soo marayba leadership skills ma aysan lahayn iska ahayeen wax qola wado marka wax qola wadana waxaad qortaa in aanay dadku ku qanci karin intooda dhan aragtida qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa muujinaysa in xiisadaha siyaasadeed ee soomaaliya ay yihiin silsilado soo taxan tan iyo markii ay soomaaliya xornimada qaadatay sida uu tilmaamayo doctor cabdulaahi cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dib u dhiska oo ku sugan dalka sweden soomaaliya markaan xorriyadda qaadanay anagu sideenaba oo aan gumaysigii kasoo baxnay waxaan runtii qaadanay nidaam la yidhaahdo dimuqraadiya oo ah macnaha nidaam xisbiyo badan oo dadku ay ku tartamayaan kursiga ku tartamayaan iyo xukunka iyo maamulka dalka ay u tartamayaan nidaamkaasuna ma ahayn nidaam annaga aan u bisilnahay oon diyaar u nahay oo aan fahamsannahay ma ahayn nidaamkan waxa uu dhaliyey musuq maasuq iyo xukunkiiyo hallaabo ilaa uu markii dambeetana madaxweynihii lagu dilay markii ku xigtay taasna oo militarigu xukunka la wareegano lasoo dhaweeyeyna ayada naftirkeeda soo dhaweyntaasi ma noqonin mid laga faa'iidaysto nimankii xukunka militariga ah keenay oo kacaankii octoobar waxay noo keeneen mabaadi cusub oo aan annaga aqoonin oo la yidhaahdo hanti wadaagga cilmiga ku dhisan oo dhaqankeena iyo diinteenna ka fogaa isaguna ugu dambeyntii haddaan kusoo gaabiyo waxay kusoo biyo shubatay in xukunku hal nin uu gacanta u galo ugu dambeyntiina ay dagaalo sokeeya ay dhashaan dagaaladii sokeeyana ayagoo naftirkooda oo ku xigay ma ahayn kuwo mabaadi' siyaasadeed oo fiican oo dadka u cuntamaayo ku dhisanay waxay ahayd qabiil siyaasadaysan oo jabhado iyo kooxo iyo hogaamiye kooxeedyaal ayaa dalka soomaaliya meelo bashay ayaguna hadde mabaadidii aan sugayno maha inay qabiil siyaasadaysanna geliyaan tii markaan kasoo baxnayna de waxaa soo baxday diintiyo ayadana siyaasad la geliyey qarax iyo maxaa la dhahaa iyo in ayaduna ay dhibaatooyin ay dhashaan wixii oo dhan marka waxay dhaliyaan in dalka soomaaliya lagu soo hogaamiyo ciidamo shisheeye lagu soo hogaamiyo oo wadamada deriska ugu horeeyaan markii la is yiri soomaali waa isku timid oo carte iyo nairobi iyo shirarkii ugu dambeeyay oo nairobi ka dhacayay iyo maxaa la dhahaa kenya oo la isdhahay bal hadda bal caqliga iyo maskaxda hal la isku keenana mabaadi'dii mabaadi' ka duwan nidaamkii nidaam kasii qariban oo federaal federalism la yidhaahdo oo runtii annaga aanan ba aqoonin wuxuu ku dhisan yahay iyo wuxuu rabo iyo wuxuu dalbanaayo aanan hataa erey ahaan aanan u haynin federalismka magac soomaaliya hataan loo haynin ayaa naloo keenay oo fitno cusub ah oo mataqaana kaba sii daranba afar dhibic shantii lagu soo aas-aasay carta iyo jabuuti lagu soo aas-aasoo naftirkeeda aada looga qayliyey oo dadkii kala qaybiyey ayaa haddana mar labaad dadkii waxa lagu sii kala qaybiyey nidaam federalism ah oo dawlado ku salaysan dal soomaaliya inay dawlado kala tahay sida dastuur ku qoran dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa ku qoran marka runtii soomaaliya waxaa ka qaldan nidaamkaa ka qaldan waxaa mar labaad ka qaldamay haddana dadka wada shaqada markasta soo doonanaya siyaasadda soo galayay ayaan ahayn dad hataa nidaamka haba iska xumaadee aanan rabin inay nidaamka fuliyaan oo ayaga u socda oo keliya maalka iyo mansabka ku jiro xukunka arrinta kale ee inta badan dadka aanu wax ka weydiinay xasilooni darrada siyaasadeed ee soomaaliya ay ka dhawaajiyeen ayaa ah fahan la-aanta hanaanka federaalka oo ay ku tilmaameen mid aanay dadku sidii la rabay u fahmin sida uu faahfaahinayo xildhibaan maxamed rashiid sheekh daahir sababta waxa weeye federaalka dadku waxay u fahmeen inuu qabiil yahay in dawlad federaal ah waxaad moodaa codaad yaraa oo la sameeyey in muxuu ahaa federaalka loo fahmay inuu yahay qabiil dadka markaad dhaqankaa fiirisid ree hebel baa la dhahaya la dhihi maayo federaal hebel federaal waxa weeye dawladda federaalka oo centerka ah waa inay ahaato awooda badan ma aha in gobolka inuu awood bato ma aha dadkeenuna waxaad moodaa qabiil ahaan qabiil hebel in ay maaragtay arrinta ku badan tahay marka arrimahaas ay yeelahayo sidaan qabo hanaanka ay dowladda soomaaliya u dhisan tahay ayaa ka mid ah hanaanka loo dhiso dalal badan oo caalamka ah iyada oo ay awood u leeyahay baarlamaanku islamarkaana uu dalku leeyahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare haddaba ma la is odhan karaa hanaankan ayaa ah mid xilligan aan ku habboonayn soomaaliya waxaa arrintaasi ka jawaabaya khaliif axmed gabo oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya markaad fiirido dawladda horta hogaankeeda xun maaha in hadda principalka ay ku dhisan tahay ma xuma oo for example waxay leedahay dawladda waxa la yidhahdo separation power baarlamaan ay leedahay maxkama qolooyin waxay leedahay qoladan la yidhahdo maxkamadda sare ay leedahay executive departmentina way leedahay marka ficlan systemkaas waxaad uqortaa haykalka noocaasu inuu iska yahay haykalada adduunyada hadda inta badan laga isticmaalo laakiin dhibka jiraa waxay tahay principalkeeda iyo muuqaalkeedu way kala gedisan yihiin siday u shaqaynayso iyo siday u dhisan tahay waa kala gedisan yihiin marka xooga culeyskaasaa meeshaas ka jira qodobka kale ee isweydiinta mudan ayaa ah maxaa xal u noqon kara siyaasadda soomaaliya ee aan deganayn islamarkaana yarayn kara qalalaasaha iyo ismariwaaga soo noqnoqda waxaa qodobkaasi mar kale faahfaahinaya doctor cabdulaahi cilmi oo ka tirsan xarunta caalamiga ah ee dibudhiska soomaaliya oo ku sugan dalka suudan xalka soomaaliya wuxuu ku jiraa oo aan runtii ahayn mid aan laga shakin karin in dadka soomaaliyeed dareenkooda in la akhristo la ogaado waxa ay rabaan waxa ay doonayaan markaasi madaxda iyo dadka siyaasadda rabaay waa inay ka duulaan dadku maxay rabaan ilaa hadda ma hayno madaxweyne yidhi war dadku horta maxay rabaan ma hayno prime minister iyo xukuumad tiri dadku maxay rabaan ma hayno laakiin waxaynaa inay ayagu wax rabaan oo keliya tusaalan kusoo qaadanaya inaanan ahayn dad kala baranaayo waxa dhacayo wax ka baranaayo madaxweyne cabdilqaasim saddex prime minister oo bedelay markuu cabdullaahi yuusuf madaxweyne noqdo ma dhihin war ninkaan saddex prime minister oo bedelaye horta bal maxay ku dhacday saddex prime minister un bedelo maxaa ka qaldama ninkaan anigu ma rabo inaan bedelo saddex prime minister ma dhihin maxay ahayd cabdullaahi yuusuf sheekh shariif markuu yimid ma dhihin war labadii ninoo kaa horreysa cabdilqaasim iyo cabdullaahi yuusuf saddex saddex ay bedeleene maxaa qaldamay ma anigu ma rabo inaan bedelo saddex prime minister sidoodoo kaleete waxaan rabaa hal nin oo ummadda u shaqeeya oo dadku ay mataqaanaa maxaa la dhahaa ku shaqeeya rabitaankooda waa inaan xilka u dhiibaa muusan dhihin isaguna saddex buu bedelay sheekh shariif sheekh axmed waad la socotaa waxaad kaloo la socotaa in xasan sheekh maxamuud uu uu asagana uusan dhihin adigu sidee ku dhici kartaa maxaa qaldan maxaad ka baran kartaa macnaha maxay ahay bedelitaankooda astirada badan si aadan adigana u bedelin saddex prime minister oo aad keenta hal nin oo prime minister oo soo dhamaysataan ummadana u shaqeeyo dadkana u shaqeeyo xukuumadaadana aanan mar kale la bedelin ma uusan dhihine waxaad la socotaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maraayo prime minister saddexaad sida madaxweyneyaashii ka horreeya oo kale oo dhan marka anagu ma nihin dad ka barta waxa dhacaya wax ka barta ma nihin mana weydiino dadka waxa ay rabaan laakiin sidaasi oo ay tahay ayaa haddana waxaa jira rajo ay dadka qaar muujinayaan taasi oo ah in mustaqbalka dhow wax badan isbedeli doonaan iyada oo ay bulshadu u bislaanayso waaqica siyaasadeed baahina ay u qabaan dowladnimo sida uu tilmaamayo xildhibaan maxamed rashiid sheekh daahir aniga waxaan u malaynaya shan sano ilaa toddoba sano in laga soo kaban doono maxaa yeelay haddana evolutionka ama tatawurka ama horumarka aayar aayarka wax badan baan gaarnay hadda haddaan kasoo qaadna caasimada soomaaliya dadku waxaad moodaa in kulligood ay u bislaadeen dowladnimo waxa la yidhahda dhaawacii iyo daamajkii badnaa ay kasoo gaaray dagaalkii sokeeye in qofka haddaad gabadha yaanyada gadanayso haddaad weydisid dawlad bay rabtaa wax dawlad la yidhahda maxaa yeele waxay maqleen in dawladda nabad lagu helo marka tatawurkan anigu waxaan qabaa de maalin wal maalin ka dambeeya in lasoo ficnaanayo anigu waxaan aaminsanahay darashadayda hoose in muddo shan ilaa toddoba sana haddi kadib soomaaliya ay noqonayso dawlad weyn oo loo soo hiibsado caalamka meelaha shaqa laga soo doonto rajada dadka soomaalida ah ayaa ah in nabadgelyo iyo deganaanshiyo siyaasadeed la helo arrintaasi oo ah mid aanay weli dadku ka quusan iyaga oo sugaya inay ka baxaan mashaakilka iyo xasaradaha soo noqnoqda